aan ku bilownay shacabka iyo ganacsatada magaalada jigjigaah ayaa walaac waxa uu ka haystaa sicir barra ku yimid maciishada xilli ay abaaro darani ka jiraan dhammaan dalalka geeska afrika warbixintan waxaa magaalada jigjiga ka soo diray wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan gata
waxaa isa soo taraya sicir bararka dhanka maciishada ee magaalada jigjiga iyadoo sicir bararkanna uu saameeyey cuntooyinka la quuto ee maciishada ee sida bariiska burka sonkorta iyo saliidda taasoo ay sheegeen dadka ganacsatada ah iyo macaamiishooda in ay ku xiran yihiin magaalada togwa jaale islamarkaana ay uga timaado cuntada ayaa waxay sheegeen in sicir bararka la dareemo marka uu ka kaco doolarka dhinaca wajaale taasoo saamayn ku yeelata alaabadooda iyo macaamiishooda wax ay kaga iibin lahaayeen haddaba idaacadda v o a ayaa mikrofoonka la dhexmartay qaar ka mid ah ganacsatada iyo shacabka magaalada oo iyagu ka cabanaya sicir barar baahsan oo saameeyey noloshooda bismillahi raxmaan raxiim magacay waa maxamed cabdibelel oo ka mid a ganacsatada yareer ee jigjiga magaalada jigjiga ku noole ka dhex shaqaysata raashinka ama maciishada sixir bararkeedu horta dhib weyn bay nagu haysaa annaga haddaanu ganacsato nahay dhibkaasoo ah bilmetalba waxaad kaashbaad kaash alaabta baad kaashaynaysaa kaashki markaa aad kaashayso alaab baad odhanaysaa soo iibso alaabta qiimahan qiimihan baa yaa laguu sheegayaa marka halkaa hoosu dhex badan baa nagu yimaada waana bil kasta ama toddobaadkiiba inta dhibaato intaa leg baanu ku qabnaa anna waxaan ku xidhanna wajaalo wajaalaha baan ku xidhannahay wajaalahaas maanta daqiiqad halka daqiiqa wuxuu kulku saa isu bedelma halkana wuu isbedelaya waa doolarku maadaamaana ganacsato waaweynaan oonu anagu ganacsato maarata bakhaarada waaweyn wax kasoo iibsanan nahay qolada ganacsatada waaweyn waxay ku xidhan yihiin berberay ku xidhan yihiin daqiiqadaa way sii hordhigayaan marka wayba ku darayaanba inta hadduu halku doolku maraya way ku darayaan annaga waxaa dhibaato aad u badan oo ma garanaysaa hadda ilaahay xaalkeeda ogyahan baa ayaa ayaanu ku jiraa dadku bidhaanta wuxuu noo malaya inaanu wax iibinayno laakiin waxaa badan khasaaraha nagaa badan dowladda waxaan ka codsan lahayn kolley in maarata lacagta lacagta la ilaaliyo si ma garanaysaa maciishadu ayna sixir barar ugu dhicin mudaadan shacabka shiyaan ka mid ahay tii horeen qaatay tan isku mid ma ahayn tii hore way yar sahlanayd tan dambay noqotay qiimaha hawadana lagu geeyey sixir bararku dee caadi buu noo saameeyey oo raashinkii wax ka sii daraya wax ka hoos soo dhacaya ma jiro xaaladda nolosheega dadku qaribu ku jiraa haye wax ole uu ku kordhay dee waxaa uga kacayaa dee meeshu ka imanaya ka kacayaa annaga waxaan naawinaynaa dee maasha nolosha iyada naloo jebiyo dowladda ka codsanno ina loo jebiyo inuu sixir bararku hoos nooga dhaco hooyooyin baan nahay carruurihii wax la siiyaaba laleeyahay bade waa xabiib sheekh cabdiwelin oo ka mid a dadka adeegleyda reerra waan la hayay ciyaal sixir birarku annaga aad buu noo saameeyey aad buu u ba'an yahay lacagtii doolarkaydun baa lagu xisaabtamayaa raashinkii reerkii uma goyn kartid adeeggiisma bixinayo tiriibkii bishii walba lacag saayidaa fuulaysa oo ku oo xad aadan aniga dukaan baan hadda wax ka qaataa raashinkaan ka qaataa dee bilba qiimaan lay xisaabinayaa oo raashinkii baa dallacaya intaa in leh lacagtaana ugu wacan lacagta dee wajaalon baa lagu xisaabin oo lagu odhan doolarkii intaasu maraya alaabta intaasaa la soo siiyey intaa ku dar aad iyo aad waabanu yaabannahayba meelaannu wax ka soo qaadnaba waanu lahay dhankiisa maxamed cismaan maxamed waa agaasinka fidinta nidaamka ganacsiga ee xafiiska ganacsiga iyo gaadiidka dowladdeegaanka soomaalida waxaana wax ka weydiiyey sicir bararkan iyo waxyaabaha uga qorshaysan sidii wax looga qaban lahaa xagga sarifka xaqiiqiyan nolosho aad bay usii kacaysaa waxaana sabab u ah inta badan qodobka ugu weyn waxaa weeye arrinka suuqa sarifkan suuqa madow oo lacagtii bir tahayd iyo lacagtii doolarka ahayd oo aan isu dheelitirnayn oo mar walba maxay ahayday kor usii kacayo qiimaha sarifka ee lagu sarifayo halkii doolar marka taana waxaa yada waxaa jira guddiyo ka dhisan kelilka iyo magaalada togwa jaale oo ah geestan etoobiya iyo qeybta somalilan ka dhisan baa jira in wada shaqayntaana lasii xoojiyo oo somalilan iyo maxay ahaday deegaanku soomaalidu ay hawshaa wada shaqayn adag ka yeeshaan sidii loo xadidi lahaa ee loo kontarooli lahaa sixir bararka in lasii xoojiyo isku soo wada duubo sicir bararkan ayaa waxa uu yahay mid soo noqnoqday muddooyinkii dambe islamarkaana ay ganacsatada iyo shacabka ay aad uga cabanayaan sicir bararkan iyagoo u soo jeediyey dowladda sidii wax looga qaban lahaa maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga